waxaa gelinkii dambe ee maanta si rasmi ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe uga furmay shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goobta shirka kaga dhawaaqay in uu furan yahay shirka maamulka loogu samaynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe erga ka socota dowladda dhexe iyo maamulka galmudug ayaa goobta shirka joogay wakiillo matalaya labada gobol ayaa furitaanka shirka khudbado ka jeediyey xilligii uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergada kaleba ay soo gelayeen magaalada jowhar waxoogaa hakad ayaa waxa uu ku yimid isu socodka dadka iyo ganacsiga magaalada anigoo ifaadima aadan cali waxaan ka hadlaa gobolka shabeellada dhexe shirka ka dhacay shirka maanta wadooyinka waa la xirxiran intou madaxweyneha imaanin haddana waa la furay shirkan si wanaagsan u dhacoyaa umalaynaa kulley si fiicanaa u aragnaa anaga waa ku faraxsanna maxaa faa'iido kale isiha ee nabadaas iyo madaxweynahaas iyo dawladdaasa u bogoynaa maxaa magacayga waa maxamed sheekh ibraahim saamayn weyna nagu yeelatay oo ganacsiga waa kala xirmay inta yaroo oo wafdigu uu imaanayay muxuu ahaay magaaladii sidii ewel caadiga u ahaan jirta ma ahayn wax badanaa isbedelay oo magaaladii waxay noqotay magaalo aad mataqaanaa amnigeedii oo yacni aad loo adkeeyey oo mataqaanaa dadkii isku socodkii iyo baabuurtii iyo wixii dhan aad u kala xayirmeen haddana way furantay saacado kadib hadda alxamdulillah waan shaqaysanaynaa meelihiin goobihii ganacsigana aaday u furmeen wayna socotaan hadda yacni ganacsigina si wanaagsan buu hadda ku socdaa ganacsiga guud ahaan waa inta badan meelaha eriyada ku dhow madaxtooyada iyo meesha mataqaanaa shirku uu kaga dhow yahay inkastoo aan aada ugu dhoweyn haddana maxay tahay aad bay noo saamaysay eriyadaas marka aad bay u xiran tahay magaalada gudaheeda kalentana way furneed inta badan dadka reer jowhar qaybtood ayaa waxay aaminsan yihiin inay faa'iido badan ugu jirto in magaaladooda uu ka dhaco shir maamul loogu samaynayo laba gobol magacayga waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan ibraahim nuur waxaan ahay shaksi degan magaalada haddaan ka warran marka dhaqaale ahaan iyo saamaynta marka dhaqaalaha uu magaalada u keenaya shirka waxaa ka mid ah hoteeladii aad iyo aaday u buuxeen qaalinay noqdeen marka xilligii wixii lagu jiifan jira wax ka badanay noqdeen sidoo kale ganacsiyada aad u faraha badan qulqulkiisa ayagana waxay noqdeen mid aad aad u socdo maqaayada iyagana waa way buuxaan si xaddaafi u buuxaan weliba saacado oo ay xirmi jireen awel saacado dheeraaday marka ay shaqeeyaan sidoo kale baabuurta iyo dadka iyagana ay soo qaadayaan ay soo aruurinayaan iyo kuwa magaalada ka dhex shaqeynaya iyagana aad iyo aada loo kariistaa marka aad iyo aada u fara bateen marka intaas iyo in ka badanba oo dad dadka iyagana faraha badan le magaalada soo galay waa dareemi kartaa marka dad ku dhow kun dad ku dhow inay soo galayaan magaalada alqaymiyey marka dadkan waxay u diyaargaroobayaan marka inay wax badan oo inay soo galayaan oo daqli ah marka ka hor inta aanan shirka furmin ma ku tala gasheen in dad badan ay imaanayaan sidaad ku martigeli laheedeen diyaar ma u noqoteen wallahi magaalada iyadoo iska kooban haddana dhaqaalaheeda uu ahay mid dadka ku filan hadda laakiin waxaa la dareemaya xooga sicirkii inay xooga kor u kacayaan dad iska dan yarana way jiraan magaalada degan guryihii dadka awal ugu jiray waa lagu qaliyey ama waa laga bixiyey inta badan haddana culeys kale waxaa jira marka dhaqaalihii xaggiisa inuu uu sare u kacayo maadaama maalin maalin ka dambaysa waxaana keenaya marka dadka faraha badan le iyo dhaqaalaha marka magaalada soo gelaya qof walba marka jaanis kasta ku faa'iidaysanayo waxay dhacaysa marka qof walba shay wuxuu haystay inuu sare u qaado marka broblemadaas iyadana waa iska jiraan waxaga dhaqaalaha nabadoon cabdi maxamed cali oo loo yaqaano gardhuub waxa uu ka mid yahay ergada dhinaca gobolka hiiraan ka timid v o a ayuu uga warramay aragtidiisa shirka magaalada jowhar maanta ka furmay bismillaahi raxmaan iraxiim meeshaan waa jowhar waxaa isugu yimid hiiraan iyo jowhar sagaal bilooday til gogol hiiraan waxaa la ysla gartay in la keeno inta waa lagu heshiiyey haddana shirka hididilihiisu ma xumo waddooyinka magaalada ayaa dib loo furay gelinkii dambe ee maanta inkastoo mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe ay sheegeen in amniga magaalada aad loo adkaynayo muddada uu shirku socdo xuseen xasan dhaqane v o a jowhar